Waxaa sare ukaca lagadareemaya qiimaha laibiyo xoolaha suuqyada magaalada Hargeysa. Sare ukacan kuyimid qiimaha laibiyo xoolaha ayaa waxaa sababay dhoofinta xoolaha maadaama laguda galay xiliyada xajka iyo carafada. Qaar kamid ah ganacsatada iibisa xoolaha ayaa ka warbixiyay isbedelka kuyimid qiimaha xoolaha.
Horta saliida aad bay u socotaa xoolahana aad baa loo iibsanayaa way fiican yihiin inkastoo xooluhu nagu yaryihiin oo dee abaara ka jiraan galbeedkoo kale marka haddana maasha allah way iska fiican yihiin waad aragtaan oo dee xooluhu way socdaan iibkana waad dhex joogtaan waad arkaysaan marka aad bay u fiican yihiin neefka marka dhowr iyo siddeetan dhowr iyo sagaashan la kala siisto waa qaali dee runtii oo ninka ganacsigii afar boqol oo neef oo wada socoto oo min boqola ama min shan iyo sagaashan dee ma iibsan karaba ninka shicibka ahee macnaha adhiga keenaana wuxuu isleeyahay wallahi waxbaa kaa dhiman iibkii baa reerihii tegey iibkii baa reerihii tegey marka waxaan leenahay seelada hargeysadii baa loogu soo noqda ha laga iibsado wax baab cujirku yaana dhaafin ha ha yimaa ha ku sugaan adhiga halka ogayo xoola rafadu way bilaabantay aad baa loo kala iibsanayaa xoolaha wixii yimaadaa waa la kala iibsadaa neef walba waxa weeyaan isaga iyo qiimihii nin walba ku wato waa laga iibsanayaa ka neef weyn watana macnaha adhi waaweyn watana dee lacag qaaliya laga siisanayaa ninka maxaa la yidhahdaa adhi yarar watana dee lacag yaroo lixdan dollar iyo agaarkeeda baa laga siisanayaa ilaa lixdan dollar ilaa boqol iyo toban dollar inta udhexaysa waa la kala iibsanaya xoolaha qiimuhu aad iyo aad buu u kordhay arafadan arafadeedii xooluhu dhowr iyo lixdan bay ahaayeen dhowr iyo lixdan dollar bay ahaayeen dee imakana dhowr iyo sagaashan dollar weeyaan markaad celcelis ahaan markaad eegto adhiga waa sagaashan dollar le kiin ilaa shalato gelinkii dambe waxbaa isyara bedelay si fiican bay u socotay aad xawl bay u socotay markii hore iib wanaagsan waa la kala siisan siddeetan doolar labiyo siddeetan saddexiyo siddeetan afariyo siddeetan sagaashan doolar qaar la siisanaya way jireen maalmaha qaarkood arfooyinkii hore dhowr iyo lixdan ilaa dhowr ilaa toddobaatan buu ahaa arfadina arfadii iminka ku xigtay toddobaatan ilaa dhowr iyo lixdan buu ahaa xiliyadan oo kale waxaa sar ukac laga dareemaa qiimaha la iibiya xoolaha nool sida ariga lada iyo geela maadaama ay fooda inagu soo hayso bisha carafo